الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير magaca turkistaanta bari waa magac laba kelimadood ka kooban oo kala ah turki iyo istaan taasoo la micno ah dhulka turkida waxaa kale oo loogu yeeraa dhulka labada webi ka dambeeya ama bilaaduumaa waraa'a nahri labadaasi webina waxay kale yihiin jiixoon iyo siixoon qaarad ahaan marka loo eego mandiqadan ayaa dhacda bartamaha qaaradda aasiya turkidana waa dad midab ahaan huruudda oo kale ah waxaana la sheegaa inay ku abtirsadaan yaafith binu nuux waana shacab wakhti hore soo galay diinta islaamka ayna ka soo baxeen hogaamiyaal halyeeyo ah oo muslimiinta hogaamiyey mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaaya soo mara badi dadka aan aqoonta durugsan u lahayn taariikhda waxay isku khaldaan magacyada cuhmaaniyiinta iyo turkida iyagooo ka dhiga hal qowmiyadood oo laba magac yeelatay laakiin sida xaqiiqda ah waxay tahay in cuhmaaniyiintu yihiin farac ka mid ah qowmiyadda atraagta taasoo la micno ah in cuhmaani weliba uu turki yahay laakiin turki weliba aanu cuhmaani ahayn turkida waa shacab weyne ku nool mandiqada bartamaha aasiya buuraleyda qowqaas iyo hareeraha badda qaswiin qaarkood ayaana u hijrooday dhulka fog halka ay asal ahaan degaan sida cuhmaaniyiinta oo kale kuwaasoo u guuray aasiyada yar ee xilligan loogu yeero turkiga taariikhyahanada qaar waxay dhulka turkiga u qaybiyaan laba qaybood oo waaweyn turkistaanta bari oo ah tan xilligan ay gumaysato dowladda shiinaha magac ahaanna ay u bixiyeen shinjiyang sidoo kalena loogu yeero iqooristaan ama dhulka ayqoor waxay ku soocan tahay mandiqadan masaaxadeeda aadka u ballaaran oo gaaraysa hal milyan siddeed boqol labaatan iyo siddeed kun oo kilomitiro iskuweer ah taasoo la micno ah in turkistaanta bari ay ku fadhiso shan meelood hal meel guud ahaan masaaxada dalka jamhuuriyadda shiinaha magaalo madaxda dhulka turkistaanta bari xilligan la joogo waa oromotshik balse caasimadeeda taariikheed iyo dhaqaneed waa magaalada weyn ee maamuuska iyo maqaamka ku leh taariikhda islaamka ee lagu magacaabo kashqar waa magaalo taariikheed caan baxday ayna ku yaalaan boqolaal masjid oo si wanaagsan loo dhisay waxayna taariikhda uga markaati kacday kashqar kaalinta iyo magacay ku dhex leedahay xadaaradda islaamka iyo ganacsiga waxaa u sii dheer in magaaladan lagu daray liiska magaalooyinka ugu waaweyn dunida islaamka maadaama ay noqotay xarun loo soo doonto cilmiga sharciga heer ay gaartay in lagu naaneyso bukhaarada yar maadaama ay si xiriir ah u soo gaarayeen boqolaal arday oo ka kala yimid daafaha dunida xaalka turkistaanta bari ayaa sidaasi ahaa wakhtiyo dheer ilaa ay timid mixnadii tataarka ee uu horkacayay daaqigii lagu magacaabi jiray jinkis khan kaasoo sannadkii lix boqol iyo saddexdii hijiriyada ka soo dhaqaaqay mongoliya waxaana turkistaanta bari ay ka mid ahayd dhulkii ay sida deg deg ah ula wareegeen tataarka oo ay ka geysteen gumaad baaxad leh geeridii jinkis khan kadib waxay boqortooyadii ballaaratay ee tataarka u kala qaybsantay dhowr qaybood waxaase naga quseeyey laba qaybood oo xiriir la leh mowduucayna kuwaasoo kale ahaa qaybta mongoliya iyo turkistaanta bari oo uu la wareegay artaq booqa kaasoo ka soo jeeda qoyska okitay qaybtan ka mid ahayd boqortooyadii tataarka ee kala qaybsantay waxay si buuxda ula wareegtay guud ahaan dhulka turkistaanta bari iyaga iyo muslimiintii halkaasi ku noolaa ayuuna xiriirkoodu wanaagsanaaday heer la sheego inuu diinta islaam ka soo galay mid ka mid ah hogaamiyaashii tataarka oo lagu magacaabi jiray darma tashbriin taasoo horseeday in mongoliyiin badan soo galaan diinta islaamka wuxuuna isbeddelkan muhiimka ah dhacay sannadku markuu ahaa toddoba boqol labaatan iyo labadii hijiriyada wakhti xaadirkan la joogo dhulka turkistaanta bari waxa uu ku jiraa gumaysiga shuuciyadda shiinaha muslimiinta ayaana la kulmaya dhibaatooyin iyo tacadiyaad aan halkan lagu soo koobi karin kuwaasoo aan ku soo gudbinnay barnaamij horay uga baxay idaacadda alfurqaan oo ciwaankiisu ahaa xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات